imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka siddeedaad ee muujintii toddobadii buun baa laga dhawaajiyey oo haddana markuu furay shaabaddii toddobaad intii nusu saac ah waxaa samada ka dhacay aamusnaan markaasaan waxaan arkay toddobadii malaa'igood oo ilaah hortiisa taagan oo waxaa la siiyey toddoba buun oo haddana waxaa timid malaa'ig kale oo waxay is-ag taagtay meeshii allabariga iyadoo haysata idan dahab ah oo waxaa la siiyey foox badan si ay ugu darto baryadii quduusiinta oo dhan oo ay ugu shiddo meeshii allabariga oo dahabka ahayd oo carshiga hortiisa tiil oo qiiqii fooxa oo ay baryadii quduusiintu la socoto ayaa wuxuu ka baxay gacantii malaa'igta oo wuxuu kor u aaday ilaah hortiis markaasaa malaa'igtii waxay qaadatay idankii oo waxay ka buuxisay dabkii meesha allabariga kolkaasay waxay ku tuurtay dhulka markaasaa waxaa dhacay onkod iyo codad iyo hillaac iyo dhulgariir markaasaa toddobadii malaa'igood oo toddobada buun haysatay waxay isu diyaariyeen inay ka dhawaajiyaan malaa'igtii koowaad ayaa ka dhawaajisay markaasaa waxaa soo dhacay roob dhagaxyaale iyo dab dhiig ku dhex qasan yahay oo waxaa lagu tuuray dhulka markaasaa dunida saddex meelood oo meeli gubatay oo dhirtana saddex meelood oo meeli baa gubatay oo cooskii qoyanaa oo dhammuna waa gubtay oo haddana waxaa ka dhawaajisay malaa'igtii labaad markaasaa waxaa badda lagu tuuray wax la'eg buur weyn oo dabka ololayo markaasaa baddii saddex meelood oo meel baa dhiig noqotay oo waxaa halkaas ku dhintay uunkii badda ku jiray oo nafta lahaa saddex meelood oo meel oo doonyihiinna saddex meelood oo meel baa la baabbi'iyey oo haddana waxaa ka dhawaajisay malaa'igtii saddexaad markaasaa waxaa samada ka soo dhacay xiddig weyn oo sidii laambadeed u ololaysa oo waxay ku duldhacday webiyaasha saddex meelood oo meel iyo ilihii biyaha ahaa oo xiddigta magaceedana waxaa la yidhaahdaa qadhaar oo biyihiinna saddex meelood oo meel baa qaraar noqotay dad badanuna wuxuu ku dhintay biyihii maxaa yeelay qaraar baa laga dhigay oo haddana waxaa ka dhawaajisay malaa'igtii afaraad markaasaa waxaa wax lagu dhuftay qorraxda saddex meelood oo meel iyo dayaxa saddex meelood oo meel iyo xiddigaha saddex meelood oo meel in saddex meelood oo meeli ay gudcur noqoto iyo in maalinta saddex meelood oo meeli aanay iftiimin habeenkuna uu noqdo sidaas oo kale saddexda hoog haddana waxaan arkay oon maqlay gorgor dhex duulaya samada isagoo cod weyn ku leh waxaa hoogay oo hoogay oo hoogay kuwa dhulka deggan sababtuna waa buunanka dhawaaqooda haray oo saddexda malaa'igood ay dhowaan ka dhawaajin doonaan